shalay markii ay ahayd laba iyo tobankii maqribnimo salaadii maqrib ayaa nin waxaa lagu dilay ateero ay lahayd goolis oo ku dhow tuulada aan hadda kaala hadlayo ninkaasi mahad maxamed aadan baa la oran jiray allahu naxariisto marxuumka afar nin oo hubaysan baa u yimi halkaasay ku dileen maxay u dileen wallahi waxay u dileen hadda kuma sheegi karo wax godoba nin qabay maahayn shaqaalaha goolisku ahaa nin hadda godod loo dilayna maaha dee al-shabaab iyo daacish iyo qolooyinkaasaa jira oo cadow u ah dadka iyo dalkaba oo la og yahay oo caalamiga anagu lama aanu joogin meesha keligiisuu ahaa masaasta ku dhacday waa la maqlayay nimanka dilayna waa la sheegay oo degmo meesha deganayd oo reer baadiye ah baa sheegay afar nin oo dableeya oo afkuu duuban yahay oo maaskaraatiya aa dilay bay yidhaahdeen waa gartay marka sidee lagu ogaada cidda ay ka tirsan yihiin cid walba afka soo duuban karta maaskaraati cid walba iska soo dhigi karta sidee lagu ogaaday cidda dishay kuwa yihiin ninkaasi waa male anagu ma waa malaynay cid isla taagtay ma jirto cidda gacanku dhiglaha oo dishay ninkaa cid isla taagtay ma jirto laakiin waa la arkay asaaskana waa la maqlay jahadii marka ay aadeen waxay dhinacii cadowgii naga jiray bay ahayd sidaasaa loogu maleeyey marka degaanka waxaa lagu tuhmayaa miya inay joogaan xubno ka tirsan daacish aada iyo aad aada iyo aad ha way jiraan waa joogaan waa nagu dhow yihiin degaankay joogaaneen way ku badan yihiin xoolahay dhacaan dadkay raayaan guryahay gudaan meel kastana waa laga ogyahay oo waa ururo maaragtay caalamiga oo la yaqaano caana maxaa lagu garanayaa inay iyaga yihiin markaa degaankii waa la wada joogaa dadku wuu isku dhex jiraa dadku waa wada soomaali soomaali way isdili jirtay maxaa lagu garanayaa marka nimankan dableyda ah ee ninkaa dilay inay daacish ka tirsan yihiin maxaa lagu garanayaa oo sumada ud ma joogto ma jirto baan ku yidhi laakiin wax rumayn kale baa jira ninka wax godoba looma dilin nin godob qaba ma ahayn meeshana qabaa'il ma deganayn macna godob kala qaba nabad baa ka jirta waddan xasiloon buu ahaa hadda waan iyaga ahayn kama jiraanin waddanka oo dadka sidaa u laaya shacab iyo dawlad iyo waa cadowgaasaa jira dalkay dadkaba kusoo duulay ilaa intee in la eg bay u jiraan degaanka nimankaasaad sheegaysa way dhow yihiin way dhow yihiin degaano badan bay haystaan wilooyin bay haystaan xalay canjeel meesha la yidhahdo guribay ka gubeen guryay gubeen oo naloo sheegay haddana way joogaan waa ku sugan yihiin dawladduna waa og tahay marka aaga kan ciidamaa jooga aanu hadda aanu hadda joogno laakiin aagagan ciidama joogin bay haystaan oo dad shacaba sidaas oo kaleeto dhac iyo guryahooda ay gubaan iyo layn dadka iyo ay dhib ku hayaan baa jira